deegaanka bacaad weyn ee gobolka mudug waa meesha ay ku nool yihiin qoyskan dhibaataysan oo ka kooban aabba dhaawaca oo ka jajaban labada lugood hooyo u xanuunsanaysa maskaxiyan muddo shan sana iyo wiil naafaa oo isna afar iyo toban sano u xanuunsanaya xaalad caafimaad xumo oo aad iyo aad u lidato qoyskaasi waa qoys ay hayso xaalad dhaqaale xumo waxa ay ku nool yihiin hal qole oo kiraa ma jiraan cid caawisaa oo aan ka ahayn wiil dhallinyaraa oo ay ehel wadaag yihiin daad aadan waa aabbaha dhalay wiilka maskaxiyan u xanuunsanaya muddada afar iyo tobanka sannaha waxa uu ii sheegay in wiilkan yar xanuunka lagu arkay markii uu jiray halka sano sidoo kale waxa uu ii sheegay inuusan haysan dhaqaalo uu wiilkiisa ugu kaxeeyo dalka dibaddiisa xanuun maskaxda sida uu daad ii sheegayna waxba waa ay u qaban waayeen markii ay ula tacaaleen dhaqaatiirta ka howlgasho soomaaliya sidoo kale daad ayaa ii sheegay inay hadda wiilkeeda uga maqan tahay xaalad caafimaad xumo